salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacanow wanaagsan dadweyooga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa aad iyo aad ayaanu idinku mahad celinaynaa maanta madasha sigisti ayaa waxaa inoogu diyaara inooguna martiya xooghayaha guud ee xisbiga ucus abaabulka iyo wacyigelinta ee gobolka hamilton canada shamis kardajeex shamis kardajeex kusoo dhawow madasha sigist asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa yaasin adiya ibraahim iyo shaqaalaha waan idin wada salaamayaa dhammaantiinba dadweynaha ay dhegaysanaya dhammaanba muslimiinta aad baan idin salaamayaa waanad mahadsantihiin saad isoo tigsateen
aada iyo aad ayaanu kaga mahad celinaynaa aflaada aada naga aqbashay in aad nagu soo booqatid waraysnana sisid aad iyo aad ayaanu marka hore kaaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba innaga oo su-aalihiinii soo gudagelaynaa waxaan rabnaa marka hore bal in aad naga siisid xaalada somaliland meesha ay marayso hadda cucud ahaan xisbigiina cucud
wallahi waad mahadsantahay walaalo xisbigeedo cud maanta meel fiican buu marayaa aad iyo aad baana maanta jawiisa u fiican yahay waana xisbiga qudha ee maanta macaaridka ah ee adduunku usoo wada jeedo oy laba dhalinyaro oho magaranaysaa mutacalimiina oo dee nadi jawgoog nadiif yahay aan dhibaato hore magaranaysaa wadanka aan xiyar hore kasoo qabanin oo u baahan in la tijaabiyo oynu magaranaysaa waxay magaranaysaa dee ama hadaladooda ama warbixinadooda ama sida ay yihiin shaqadoodii uga soo tegay ubadkoodii uga soo tegay oo doonaya inay u gurmadaan wadanka maanta dhibaatooyinka inay ka saaraan ti oo inagu badatay imika magaranaysaa taxriibtii inagu badatay dadkii magaranaysaa sixir barar inagu nagu dhacay wadankii uu dhibaataysan yahay waa dhalinyar usoo baxday inay badbaadiyaan dhalinyarta somaliland dhammaantoodba gudaha dibadda
waayahay waxaanu ognahay wada ogsannahay xisbiga aad adigu hadda aad ka tahay abaabulaha iyo wacyigelinta ee gobolka ilmington waxaan ognahay ilaa iyo intuu jiray somaliland inay ucudno jirtay mar kastana ay doorashada kusoo bixi laadahay maxaad u malaynaysaa oo dhiba ayaa jira dhinaca ucud ay ugu soo bixi laadahay doorashada
hadda yaasiino waad mahadsan tahay de waxni waa tartan marra waa lasoo baxaa marra waa magaranaysaa de waa halkaa unbaa kusoo baxa laakin marka ucud waxaan filayaa berigii hore markii aanu ahayn kulmiye anigaan kula hadlaya kulmiyaan ahaa kulmiye uu ka qaylo badnaa ucud imika haddaad laba mataadood dhasho uu midna oohin badan yahay midna aaminsan yahay kaa ooyay madcaanaha kolba ku shubi ma xafaaladdaa talo qoysay talo ma caanaha u gaajoonaya saad u leedahay marka waxa weeye kulmiye uu ka qaylo badnaa ucud ucudna waxayd kuwayt bay hayd markaad imikase dee wixii qayladiiba waxay noqotay waxba kama jiraan marka imika waxaan fil dhib cusubna waa lagu shubay dardar cusubna dad dardar cusubna way soo wada galeen marka waxaan leenahay imika xaggiisaa lagu socdaa isagaana imika faris aas haddii ilaahay idmo
waayahay hadda lafteeda waxaan ognahay kulmiye inuu rabo inuu doorashada uu kusii darsado ama sanad ha ahaato ama laba sano ha ahaatee hadday taasi dhacdo xisbi ahaan maxaa idin diyaarsan oo rabtan ma samaysaan
waxaan samaynaynaa xisbi ahaan golaha wadata madasha wadatashiga iyo xisbiga kale ee macaaridka haysan la yidhahdo wadani iyo waan waan wada tashanaynaa marka wixii magaranaysaa markaa dee wadankeeniina maanta uma baahana dhibaato iyo qalqalad iyo uma baahana ti oo jow xun inagu meersan yahay oo xaggan yaman nagaga soo qaxday oo xaggan xamarood xaalkeeduba bariga dhexa yahay ay naga xigto oo dhibaatooyinka magaranaysa africa ka taagan inagu igu nagu xeersan yihiin inagu dalkeena aana u baahanayn wax dee qalqaladaca dawladda dee kulmiyana iyana aanay ogolayn oo wadanka magaranaysaa dee lexjeclo iyana ay ka qabto marka wixii laga tegi waayo bay noqon doontaa laakin anu ma filayo imika waxaan maanta dhegaystay in laga dhigay two thousand sixteenka ina la qabanayo bisha june marka intaasba waxaan filaya de intaa waan sugi karnaa intii ka badaydba waan sugnay marka waxaan filaya inaan mar dambe dee ku noqonayn jadiid dambe intaas ay nagaga egtahay intaan waan ku diyaargaroobi karnaa haddii ilaha yidhaahdo
dadyo badan oo xisbigiina uu ka mid yahay ayaa had iyo jeer waxay yidhaahdaan madaxweynaha hadda xilka hayaasinayo ma soo istaagayo adiga shamis ahaan ma umalanaysaa in uu uu soo istaagi doono kulmiyana usoo istaagi doono madaxweynaha hadda talada haya
hadda yaasiino marka marta xoolaha ilmuhu ka dhinto ee uu irmaan yahay waxaa loo sameeyaa maqaar waxa la idhahaayo saca lagu godliyo marka hadii de inoo maqaar inoo dhigayaan ay leeyihiin waana madaxweyne imikan iyagunbaa maamula de intan imika maamulshaam ay maamulayso odagana ay inooga dhigayaan maqaar saar ay inoo soo dhigayaan dee inkuwa si aan u godlano dee taasi waa la way dhici kartaa laakin maanta axmed siiraanyo mar dambe shan sano oo dambe waxaan filayaa inuunu diyaar u ahayn askiisana boqol jeer bukayda ama diyaar umayihi doorasho dambe iyo kororsi midna aanu raalli ka hayn laakin ummad kale ayaa ku hoos jirta oo iyagu meesha ka taliya laakin aniga idama aha saan u aqaano axmedna waa in badan baan garanaysaa xusbigiisa ku jiray axmed misaasa maahan filaya
wayahay marka hadday maqaarsaa ka dhigan ayaa iyagu dadyo badan ayaa iyagu hadda yidhaahdaa dad ayaa ka taliya kale siranyo oo hadda madaxweynaha ah kama taliyo meesha yaa markaa loo malaynaya inuu ka taliyo meesha uu talada hayo
wallahi dad badan oo ka taliya way jiraan meesha oo dee xifsi baa ka kowaho xaajiyadiisaa ka labaho inan yaroo la idhaha moorgaro imika soo baxay baa jiro oo oo loogu magacdaray dee libaaxii hore loogu magacdaray ilahay morgan kama dhige ya marka asxaabtaasa imika meesha ka talisa dee xaajiguna malaa shaabadeeta waxa way inoo hayaan
wayahay hadda waxaan ogsoonnahay inay sameeyeen xisbiga hadda talada haya laamiyo hadday ahaan lahayd dhinaca horumarka hadday ahaan lahayd idinku maxaad rabtaan oo kaga duwan oo aad samayn kartaan oo aad leedahay waxaanu rabnaa inaanu samayno oo iyaga aad leedihiin waxa weeyaan ma waddanka waxba kamay qaban maxaad hadda aad sheegi kartaan aanay aad leedihiin waxa iyo waxa iyo waxaas ma ay qaban
wallahi dee iyo waxay qabteen dee waa la arkayaa waxaana ilaa caro haddii aqal yar la dhisayo amase meel yar wax laga taagayo xitaa laanshka carruurta yaryar ee loo keeno lasoo siiyo hooyadu soo siisa labalabada sente soo siiso ayay gunti furteen dumarkii tamaanada cadceeda fadhay bay baadheen cashuurtii bay ku kordhiyeen waxbaan dhisaynaayey waxbaan dhisaynaayey marka anagu haddi aynu nahno ilaahay nagu guuleeyo anagu dumarka baaran mayno carruurta yarar masaakiinta gaajoonaysana il baaba laga qaaday waa way ku cawriyeen ilmo yaro gaajoonayoon ka qaaday wixii hooyadii soo siisay si ay ku siisana ilaahay xaalkeeda og yahay anagu haddaanu nahay xusbiga u cud caruurta yaryar ee garanaysaan maanta masaakiinta ah ee hooyado tamaanada dibidda ku iibiso annagu baaran mayno annagu waxaan waxaan cashuurtooda iyo waxaan soo saarno iyo ha waxaan garanaysaa annagu aanu waddanka ka samayno iyoan kugu dhisaynaa laakin kuwan dumarkii dhegihii ka furtay ee dadkii baaranaya ee waxay qabteen aan la arkaynin imika dariiqii mooyaan meel ku baaba-ay dariiq baan wadnaaye dariiqii ay sheegayeen marka waxa weye wallahi dee malaha de kolley meelo yar way way yar cadcaw ranji waa la mermeriyey laakin anagu haddaanu xusbiga u cudnahay ilaa inagu guuleeyo annaga taariibtu way istaagaysaa beeraha waanu qodaynaa oo annagaa keenayna mashiino lagu qodo beeraha oo qodayna oo nin walba intaas aanu kuu qodnay markay beertu kuu baxdo ee haruurku bislaado iska soo celi wixii waanu amaahinayna dadka waxa waxna wuxoogaan ugu samaynaynaa dadkan danyarta ah ayaan anagu doonayna inaanu kor u qaadno dumarka waxaan ka jirdhacooday maalin yaasiino gabadh joogtay magaalada buurama waxay tidhi waxaan ibiyaabay tihi shaax carruur baa igu jirta bay tihi malcaamad qaar iskuol bay dhigtaan jaamacad ay dhigtaan qaar iskuolka dhex ay dhigtaan intaasaan ka biiliyaabay tihi weelkaa ay shaaha ku karnayso kolla way sii xambaarataa oo xaafadiibay geysaa marra way soo ceshataa roobkoo da-aya annagu nin wal oo business leh oo wax iibsanayaan waxaan u samaynaynaa meel qolaca uu ku abceeda kaga nasto uu alaabtiisana ku xidho oo ishooyadii oo maanta dee daashay ooan waxba ba dhinaca ku sidanin oon waxba xambaarsanayn aayar gurigeeda ku noqoto maftaaxeeda iyo qufilkeeda ay ku xidhato qolkeedaasi annagu taasaan niyadda ku haynaa
wayahay shamisay laftiinu waxaa idinku jira faysal cali waraabe oo had iyo jeer lagu tilmaamo dabaysha xagaaga mara yidhaahda soomaaliya waa imaynu raacnaa oo soomaaliya ka mid noqonaa mara uu yidhaahdo waxa weeye wadanku waa lakala waa lakala goynayaa ee somaliland waa imay goonida isu taagtaa marba dhinac marba dhinac ku dhufanaya idinka laftigiina ma u malaynaysaa in sidaa dadku idinku dooran layihiin oo idin diidan yihiin inaan wixiinu caddayn habaar habaar waa dibadda faysal cali walaabana nin waxaa yidhaha wuu ka miisaan culus yahay faysal waxaa lagu tilmaamaa dadka qura ee daneeya gool isku taagga somaliland waana odayaashii somaliland kelmadaha qaar waa aflagaado hadii lagu yidhaahdo yaasinow adaa yidhi ku odhan maayo hadday jirto kelmadaha noocaasi dee nin macaaridi wuu cadow badanayaa sida magaranaysa istikada loogu masaxo khadka loogu masaxo wixii magaranaysa la diidayo dee nin khala daba cararaya laakiin faysal waa wadani waa oday dhiig leh waa nin hadal yaqaana waa nin karti leh waa udub dhaxaadka xusbiga ucud nin soomaaliya hadday jawaab soo bixiso kelmad tidhaahdo ninka qura u jawaababa isaga qaar jelaska ah oo isaga diidan ayaa waxaa faafinaya soomaalina waxa maanta baabiiyey ee halkaa geeyey ee qarxu inoogu dhacaya ee dhibaatada inoogu dhacaya waa dulmiga iyo beenta iyo been abuurka kelmadaa hala soo cadeeya muu odhan soomaliyan ku beeninaa weligiiba wuu necbaa weli isaga somalilandna aad buu jecel yahay sida cali waraare waana ninka udub dhexaadka u xisbiga u cud
wayahay shamisay mar uu cali xaraare waraysi uu kaa qaaday oo ku waraysanayay waxaad sheegtay oo ku tilmaamtay madaxweynaha hadda jagada haya oo siinaayo meelaha uu dhagax dhigayo oday iska foorarsaday maxaad hadalkaa ka waday
waxaan ka waday hadalkaasi de markuu qofku wax dhigayo ila kolley wuu foorarsanayaa marka anu waxaan arkaa un adigoo sawirkii oo meesha de dhagax iska dhigayo uno ama kamadaha lagu qabta ama dee bicture caadiya ha noqotee odaygoo foorro wax dhigaya marka taas de waa foorro qofkii wax dhigayaba wuu foorarsadaa yaasino ee foorrar kale de ma foorrar kale jira qof wax dhigay unbaa foorarsadee wa waayahay haddaynu halkaa kaga gudubno doorashada iyo qaabka ay u socoso aynu u galno siyaasadda dhinacyada kale ee hadday noqon lahayd nabadda gobolka laftigiisa hadda sidaynu ogsoonnahay khatumo dhinac ba u baxday oo magac bay samaysatay maalmo dhaweyto waxaa soo baxay suldaan wabar oo isna sidaasoo kale goonno u baxay arrintaa sidee u aragtaa shamise
waxaan kuri yaasiino baashan le dabaysha xagaagama soo midaqaanin dabaysha xagaagu kalba dhinac bay ka socotaa suldaan wabar nin maaha ummad baxdeen waa shaksi baxay dadkan bini aadankaa waxaa jirta dadkiina qurbaha jooga dad baa waxaa jira xanuunsanaya oo magaranaysaa dee wadankii loo dhaga dhaga in loogu cishaayo wadankii la geeyaa nin caadiya oo magaranaysaa maanta ummad wata oo maanta lagu tilmaami karo suldaan wabar waa shaksi weeyaan wabar waxaa la yidhahdaa maaha jabade nin baa la yidhaahdaa wadanka meesha gobolka so gobolka awdal waa gobolkii nabadda waa halkii lagu aasaasay somaliland cid ka nabad jecel iyo cid ka wanaagsan ma jirto shaksina shaksi cadhoodayna dee meel kasta wuu jiraa suldaan waba meel dheer ma jiree bur yaroo la yidhaahdo qunjeed ayuu shaahiisa iskaga cabaa taasina waa iidhada ay puntland iyo samaysanayaan soomaaliya marka waxaa la yidhi hoostiidaaye hareertiisa ma daye e hoostiina eegaan le kuwa waxaa leh laakiin dalka somaliland wax ka dhex kacay iyo wax jabhada iyo wax de ninka tanaad sheegaysa leedahay taleexna taleex waa somaliland taleex waxa weeye dalkii somaliland xuduudkana isticmaalkii baa dhigay xuduudaa la kala leeyahay haddii xuduud la baabiinayo kilalka shanaad ha la baabiiyo maanta wadiga n f d waa taa xuduudka ay samaysanaya kenya samaysanaysa ay leedahay waxaan dhigayaa dayr baan dhigayaa marka waxa weeye dalalkeeniba sidaa loo googoosanaya badii baa la qaatay maxaa taleexiyo inagu soo celiyey wax yaroo ma garanaysaa maalayacniya iyo magaalo yar yaroo magaalo kasta magac way leedahay ama gawri baan nahay hargeysaan nahay boora baan nahay selal baan nahay markaa gobol ma gu'i karo yaasiino marka inaan ducaysano aan iskala dayno burbagandada ilaahay aan barino maanta sidaa xamar meel baa la qarxiyey oo cado masaakiin ay ku dhinteen ilaahay aan barino oon roobdoon akrisano aynu ilaahay barino aynu iska dayno burbagaadada aynu dibadaha ka faafinino dadka dibadda joogaa weli balaayada kasoo gashay wadanka masaakiin yaryar baynu iibsanaynaa aynu ka xumaynaynaa suuqii marka waxaan kuuri yaasiino wax yabar la yidhaha ma jirto waxa la yidhaahdo taleex waa magaalo somaliland kamida marka anu ma garanayo walahi meeshan si aad ka keentay wabarnate garanayo walahi
waayahay Hala.
adiga laftigaagu maalin dhaweys aad ka hadlaysay gabiley oo aad ka hadlaysay in ah, loo diiday n wasiiradoodii laga qaaday oo loo diiday n inay horumar ama ay gaadhaan oo dowladda hadda joogta ay waxyaalo badan ku samaysay wasiiradoodiina ka qaaday n arrintaa laftigeeda ka waran taasi waxaa la yidhahda dhaliil baa la yidhahdaa dawladdaada markaad macaarid tahay dawladdaada waad dhaliili kartaa dawladayada waxaan ku dhaliilaynaa dawladdeena somaliland inayna eh, magaranaysaa dee xus- dad dad- dadna aanay ka qaadin xilka dadna xilka ay ka qaado iminka ka airportka haysta lama taabto kan eh, wasiirkan eh, madaxtooyada cidima taabato dad baa bermegeda oon cidima taaban qaarna sida balanbaalista ayaa loogu ciyaarayaa marka anu kuwaasaan ka hadlayay waanay jiraan waxaan jirin kama hadal intaa aan sheegay maanta een, laga qaaday xilka Ee, ku kale lagu laakiin soo bedelayo.
dowladda xaq soo dowladda xaq uma leh inay wasiiradeeda kala bedesho ay hadba kii shaqadiisa ama hawshiisa qabsan waaya ay bedesho soo xaq uma laha dawladda gebigeeda hawlba qabanin baarlamaanka muxuu qabtaa Een, guurteed maxay qabataa dawladda gebigeeda fadhida haddii meeshaan garanaysaa dee bal ka baxayo jacjac oo dee fiican tahay oo meeshaasi shaqaynayso meeshana fadhiisato iyaa la yidhaahdaa wasiir hebel waa caajis ahay, wasiir hebel waa sidan gebigoogaaba fadhida maxaa bay cid eryi yaasiinow waayahay n dhinaca n horumarka dowladda maxaad umalanaysaa bay horumar hadda qabatay aad tilmaami kartaa marka aad n dhinaca wasiirada aynu halkan iska dhigto wallahi de waxna way qabatay oo ma odhan karo waxbaba may qaban dawladda somaliland oo xisbiga kulmiya waxba muu qabaya sina ilaah bayna cadaabaya moogtahay haddaan lahna waxbaba may qabanin wax way qabteen waxna may qaban marka waxay qabteen waa la arkaya waxaanay qabanna waanu arkaynaa marka ma lama odhan karo wax may qaban yaasiino lama odhan karo wax waa qabteen laakiin Leeyahay, waxna- een- wax badanna way dhiman yihiin
waayahay haddaynu u noqono dhinaca iyo turkiga ayaa ma dhawata waxaa ka dhacay n shir ay isaga hormanayeen soomaaliya iyo somaliland ay ku kulmayeen hase ahaatee somaliland waa ka biyo diiday waxayna yidhaahdeen oo iyagu shirka ay uga soo baxeen waxay tilmaameen in ay ku jiraan wasiiro ka socda n gobolada waqooyi taasina aanay suuragal ahayn inay la fadhiistaan n arrintaa ma ku raacsantiin haddaad tihiin ucud
aa ku raaxsanahay nin aniga aniga ila dhinaca hadduu dhinaca kale iga hiliyo kas- kasoo horjeesto dee ka kacbaan kule meesha maadaan kula sheekaysanaya muxuu isiinaya isagu isagiiba halaabay oo meelaha meerasanaya u shaqa doontay ma nin shaqa doonta aniga ila sheekaysanaya marka n waa turkaas shirkaas n markaa soomaaliya iyo somaliland wada hadalkeedu n bucud ahaan inuu burburo n ma ku raacsan tihiin aan wada hadal dambe dhicin soomaaliya iyo somaliland aanay is hor fadhiisan ha hadday sheekaduba caynkan tahay oo mar alla marka laga soo kala dareero ay leeyihiin badii baanu ka hadlaynay iyo hawadii baanu ka hadlaynay iyo rawaado kale la bilaabayo wax allo wax in lala hadlaba anigu istaahilba kuma aha waayo iyadii baan qaraxsan soomaaliya hadday naf leedahay dadka south africa lagu gagowracayo ee qalada lagu gubayo kuwa een, kenya lagu gagowracayo kuwa een, yamanta ku- ku dhammaaday ha ka soo guraan somaliland waa nabad calankeedii ashaadana uu dul suran yahay dee meel nabada intaad gujo gujoynaysood kolla wabar usoo samaynaysa kolla cali khaliif dabada kasoo gujinayso waar dalkaagii baa qarxay baan leeyahay xasan sheekh hanagu soo warwareegine dalkaaga hagaajiso oo waa lagu aqoonsan yahay oo calankii buluugaabaana kuu daynay iyo magaciiba eh orwoo dalkan ay gubayaan south africa inamada ciyaalkii dumarkii baa la kufsanaya adduunka soomaali maanta soomaaliya qaylada ka taagan meeshaad martaba soomaali magacii soomaaliyeed baanu nacnayba marka waxaan odhan lahaa waxbaan kusoo meeraysan or badaf dalka deji annagana aqoonsi ilaahay baana siiyo intaan intaan haysana nabadgeliyo yaasiinow haddaynu nahay reer somaliland nabadgelyadaasaan ku jiraynaa isaguna halkiisa ha ka qaqarso waayahay Waxba dhammaaya.
N hadday haddaynu ugu dubno dhinaca iyo dhalinyarada dadka n somaliland dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha had iyo jeer waxaa ka dhaca shaqo la-aan baahsan maana meeshii shaqo jirin had iyo jeer waxay sameeyaan inay maraan dhinaca iyo xeebaha ay badaha ku dhamaadaan arrintaasi wataa in dhalinyaradii jaamacadii kasoo baxaysay aana haysan janis ay wadankoodii iyo dhulkoodii ay kusoo celiyaan aqoontii ay soo garanayeen marka ay shaqo waayaan ay derbiyada istaagaan ay noqoto inay iyagu lafteedu badda isku isku aaminaan
yaasiinow xusbiga iyagu tuu doonayaba inuu baabiyo wa waan kuusoo horreysiiyey walaalo waxaan ku idhi anagu tahriibta iyo sixir bararka waxaasoo dhan baan ka hortegayn anagu xusbiga iyagu waxa quruhu doonayaa dhalinyarta waa daryeel iyo cadaalad marka anagu kuwaanu maanta doonaynaba inaanu kursiga u qabano iyagu qabsadaan de oday beshinahoo halkaa fadhiya anugu waxma doonayo anigu waa waxaan u doonayaa kuwaan dhalay kuwa ka waa adu aad dhashay yaasiinow ka walaalkay dhalay ka walaalkaa dhalay ayaan waxu doonayaa dhalinta somaliland baan waxu doonaya anigu cudna wejigeedu waxa weeye dhalinta tahriibaysa ina laga joojiyo iyo sixir bararka iyo sinacan dadka haysta iyo qabyaalada somaliland qabyaaladna aqoona maanta kamida faraynu qabyaalad iyo dhibaato kala gogoonay aynu wadankii dhaayka kadhex qaraxdiyo qabyaalad marka anagu waxaasan haddaanu nahay xusbiga aan doonayna inaanu baabino qabyaalada sixir bararka tahriibta iyo baarlamaankan seexdayna inaanu toosino oonu naga ka toosa meesha odayaashan badalulooday aanu ka dhaqaajino dhalinyar yaryaro dardar la soo gelino oo adoo midhana
waa yahay shamisay haddii ay doorashada ay kusii darsadaan mar labaad maxaa xisbigiina u yaaltalo
wallahi de hadda waa berrito hore waa waxa noqon doona idi kama talin karto taa ilaahay bay ku xidhan tahay haddaan idhaahdo sanadkan waxaa la yidhi joog laakiin waxa soo socda ee joog waxa kasii dambeeya waxa berrito horeba ilaahay baa og labadaada tallaabo dhexdooda tala ka dhalataa marka waxa kama sii faalin karo faaliyemayey laakiin waxa ogahay uun somaliland nabad jacaylkeeda iyo dal jacaylkeeda iyo dal jacaylkeeda somalilandna marna dhibaata ka dhacaynin marnaba imikana dawladda caajisadaho hore wax u samayn weyday oo diyaarin weydin bay u dhacdaye xumaan kale umay dhicin kursi jacayls iyo nin jacaylskiy dhibaato ma laha walaal imikana dhibaato yar weeyaan waa isintar way naga dhamaanaysaa mar dambana cidi ku darsi mayso waxaa dhici doona ilahay baa deegna haddaynu ku noqono guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe ayaan dhawata wuxuu sheegay in ay weli somaliland ka tirsan tahay soomaaliya loona soo diro kuwo iyagu u shaqeeya soomaaliya la shaqeeya siduu hadalka u dhigay arrintaas maxaad ka leedahay
ma waxa la shaqeeya somaliland baa soomaaliya la shaqeysaa
ha sida maan fahmin oo kale sida unt oo kale kenya oo kale raggan la shaqeeya ayaa dhinaca kale buu yidhi somaliland soo aada somaliland waxay ka tirsan tahay soomaaliya sidoo hadalka u dhigay arrinta adigu ma la qabtaa maya maya maya so unt way naga dhexaysaa jimcida qurma ka dhexaysaa way naga dhexaysaa adna dawladda calankalaten anigu dawladda calankalana soomaaliya dawlad calan la weyi somalilandna waa dawlad calan leh untna adduunka o dhan ba udhexaysaa wayna soo aadi karaan halkay doonaan bay tegi karaan gebiga soomaaliyaba un baa xukunta anagu marayna xukumin annaga waxay noo wixii de tala waan la waan la wadaagaynaa laakin soomaaliya inay gooni tahay somalilandna gooni tahay waa adduunka u yaqaanaa taasi muran kama taagna calankoga inu ka babanaya hawada
wa yahay shamisay adiga laftigaagu mar aan taariikhdaada akriyayay intaada badan waxaad joogtay jabuuti marka adigu labada wadan ba ma ka tirsan tahay jabuuti iyo iyo somaliland anu xaq baan uleeyahay jabuuti aan ku dhashay somalilandna waanu u dhashay aabahay baa ku dhashay hooyaday baa ku dhalatay jedka jed somaliland baan ahay dastuurka somalilandna wuu banaynayaa qof jabuuti ku dhashay inuu somalilandna yahay madaxweynihii hore jabuuti mudane xasan guli abtudon wuxuu ku dhashay somaliland gobolka selen madaxweynaha jabuuti imika joogaa wuxuu ku dhashay magaalada dirdhabe khadre maxamuud xayd waxay ku dhalatay gobolka gedibe marka aniga wax iga horduugsanaya de markaa ma jirto wa yahay waa garanay haddaynu usoo noqono dadyowga dadyow badan ayaa waxay ka biyo diidan yihiin goyitaanka somaliland oo gobolada waqooyi kasoo jeeda sida gobolka la yidhaahdo khatum oo kale gobolka la yidhaahdo awdal oo kale haddii ay ka biyo diidaan idinka xisbigiina haddii aad talada qabataan ucud ahaan xisbigiinu arrintaas wadahadal ma ka gelaysaan hadi sina aan wadahadalla waan heshiino wadahadal way jiraan laakiin anagu maamka somalilan ma bedelayna haddaan ucud nahay magaalo la yidhahdaa awdal waa gobol kalena waa gobol laakiin wadahadalla waan la gelaynaa waan la heshiinaynaa soo dhawaadaan leenahay gogashaan ufidinaynaa waxana waxay jecel yihiin oo walaalahay oon an isku raalligel wadanka waanu wada leenahay anag cid gaar lihi ma jirto wadanka somaliland wuu naga dhexeeya ilaa inta xuduudku marayo min jeclaysa iyo maxaa yidhaha qabiil jeclaysa iyo waxaasi ma jirto imika dad badan oo somaliland kamid ah ayaa kilalka shanaad degan oo reer awdal kamid ah oo beesha dhexe kamid ah dee ma nidhaahno inta ayadaa ay degaan reerahaasi degaan reer somaliland waxay ka tirsan tahay somaliland ma nidhaahno halkaas way gal inaga galbatay kaasi ilaahay bay leeyihiin intii kaleba inaga sii socota oo dhinac dhinac kastoota la goostay laakiin annagu haddaan ulu cudnahay walaalaha iyo gobashaan ufidinaynaa gacmad furan baanu kusoo dhaweyneynaa gobashaan ufidinaynaa khaasatan weliba bariga galbeed wax gobo loo fidyaalooda meesha ma yaalaan oo de iyagu iyagaaba madaxweyne ka ahaa saddex iyo toban sanadood saddex iyo labaatan sanadood oo waddanka soo xukumayay annagu haddaan ulu cudnahay marka asxaabta la sameynayo dambe madaxweynaha soo samaystaan dadkooda hala hala cunaan hala boobaan wadankoodii weeyi waxaa layidhi gafuur cadhooda nin luu ku yaalaa waxa weeyi maanta waxa qayrkood ka reebay bilaa iskuol bilaa caafimaad dhinac cidaama dad hayso dee qayrkaabaad ka hadhi marka waxaan leeyahay buntlandna waxba kuma hayso somalina waxba kuma hayso dalkaagu waa somaliland kaalay oo calanka hoos istaago waa nala qaybso dalkan waynu wada leenahay laakiin saasaan ohanayna haddaan noo cudnahay laakiin shamisay en, ragga hadda laftigooda wax qabaa marmar waxay yidhaahdaan en, beesha dhexe en, iyagu wasiirada waxay siiyaan wasiirka duurjoogta wasiirka la taliyaha dhinaca bari waxyaalo caynkaasa oo dee haddii la eego ama awood qaybsiga inta badan waxaa qaadataa beesha dhexe hadhowto haddii lala heshiiyo soomaaliya laga soo go'o beesha dhexe soo wixiiba sii qaadan mayso iyadu walaala waxaan doonayna inaan bedelo xisbigan daryeelka iyo cadaaladdu wuxuu bedelo inaan doonayna waa taas oo midhan annaga iyagu waanu idila arkaynaa sawirka markay fal- sawiro folxmadooda ay meesha taagtaagan yihiin waan ku xanaaqnaa toddoba iyo shan iyo lix isku beelahoo meel taagan shamayu taan annagu inaanu bedelo doonaynaba waa taa weyi lafteeda yaasiinow anu gardarro kuma raaco waxaanu doonayna inaanu bedelana taasina waa ka mid dalka waa la wada leeyahay ka gaadiidka ka duulista ka madaxtooyada everybody somaliland waa loo siman yahay maanta hadduu jamaacadan xuseen madaxweyne noqdo uu gobolka cawda oo makanas cabdirashiid cabdirashiid noqdo uu noqdo madaxweyne ku-xigeenka ka baarlamaan inuu noqdo gobolada bariga guurtida ha noqoto ha noqoto meel kasta oo magaranaysaa inay noqoto wadanka dalka dalka waa loo siman yahay yaasiinow xisbigan kumiya taan u bedelayna eenu ku diidanay waa taasaa kamid a walaalo waxyaalaha badan aynu dhaliilayna oon diidanahay eenu uga kaxidhannahay dadku inu isbedel ku dhaco waa taas oo meri ayaasino aad ka dhawaajisay waayahay shamisay siyaasadda keliya kuma ekidaad waxaad ku eg tahay dhinaca fanka lafteeda waxbaad ka qayb qaadata bal hees ama kacaana ama hees calankaa ama hees wadaniya mau qaadi kartaa dadweynaha ku dhegeysanaya wallahi de yaasiin waaba xiiqayo intaan hadlayo laakin tio musicaad usaari kartaa oo way ku jirtaa youtube-ka meesta way ku jirtaa laakin waxaan leeyahay anagu dawlad baanaho anagu dawlad baanaho
anagu dawlad baan naho anagu dawlad baan naho dastuur iyo sharci laho dunida waynu ogtahay anagu dawlad baan naho anagu dawlad baan naho dastuur iyo sharci laho dunida waynu ogtahay అన్నవు సతిస్లామహో దరేని laysku raac dawiyanaba laysku raac anagu dagaliyo colaad marnaba kuma diirsano daryeel bay quruxd tahay iyadaa dugriib tahay dawiyanaba laysku raac dawiyanaba laysku raac anagu dawlad baanaho anagu dawlad baanaho dastuuriyo sharci laho difaaca dalkaanu nahay anagu dawlad baanaho anagu dawlad baanaho dastuuriyo sharci laho difaaca dalkaanu nahay annagu miqraadi dhabaho dantooda u feejigo xumaa ka taxadaro duuban xaqaadinahay annagu muqraadi dhabaho dhumaa ka taxadaro dantooda u fiirjigo u duuban xaqaanu nahay anagu dagaliyo culaad marnaba kuma diirsano daryeel bay quruxdu tahay iyadaa dugriibta dawiyanaba laysu raac dawiyanaba laysu raac anagu dagaliyo culaad marnaba kuma diirsano daryeel bay quruxdu tahay iyadaa dugriib tahay dawiyanaba laysku raac dawiyanaba laysku raac dawiyanaba laysku raac dawiyanaba laysku raac waxaan ahay mujaahidad j- reer somalilan in badanna yani usoo halgantay calanka somalilan iyo calanka jabuuti labada calamoon soo halgamay marka dadku waxaan filayaa inaanan imika inaan isbaro oon idhaahdo qofka finaanda codkaa qaadaysa baan ahaan inaan idhaahnaan uma baahna marka dadweynaha ay dhegaysanaya iyo muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay dhibaatada haynaga kor qaado soomaaliyana waxaan leeyahay ilaahay haynaga kor qaado dhibaatada gebi idinaba dhibaataysantihiin oo anaguna idigu eegi mayna ilaahay baan idin baryaynaa annagana noo haneeya calanka ashaadada leh ee tawxiidka leh idinkuna waan idin martigelinaa waan idin martigelin doonaa walaalahayaa tihiin magaca soomaali baan wadaagnaa soomaali baan wadaagnaa soomaaliya ma wadaagno soomaaliyaa tihiin anaguna somaliland baan nahay marka waxaan leeyahay waan idin ducaynayaa ilaahayna dhibaatada ha idiga saaro ilaahayna qalbigiina ha isku soo jeediyo anagana ha naisin jeediyo bismillahi raxmaan rahiim balaaya waxaad nagu noqoteen ba calabanina dheh shamisay n aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay n m- maxaad kusoo gabagabeyneysaa odayowga soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan ay kaa dhegeysanayaan aad kusoo gabagabeyneysaa wixii tala ah iyo duco intaba ah waad mahadsanta yaasiinow dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogeen waxaan leeyahay ilaahay soomaali meel ay joogtaba dhibaatada ka kor- kor qaado maanta anigu habeen kasta murugo ayaan ku seexdaa markaan south africa arko dadkeena oo la gubayo markaan arko yamanta dhibaatada ku haysata soomaalida wadaha ku dhex ku baktiday waxaan leeyahay iyo inaan inagu is eegin oo inaan nagu- inagu isku muuqana dadkeena dibadaha ku dhimanaya ku baktiya iyo lagu gogowracayo eesan garurigu gogowracaya ila- ilaahay aanu barino dowladda soomaaliya waxaan leeyahay dadka u gurmo oo dawlad haddaad tahay ka soo qaado dadka lagu gogowracayo south africa laa ilaha illa maxamed rasuulullah intii lagu dhex waashay un in- nimka kursigii baa la sarifay kursigii soomaaliya wuu sarifmay baaya ma- kun magac baa loo bixiyey kun calan baa la qaatay calankii buluugga ahaa baa la sarifay marka waxa weeye annagana in la sarifaa la doonaya annagu ma sarif mayno marka waxa weeyi ilaahay sarifkaana ha idin nimceeye yaan leeyahay soomaaliyaay ilaahay nabadgelye ha idin siiyo annagana nabadgelye hana siiyo ummadda soomaalida meesha dhibaatada ka haysato ilaahay ha ka kor qaado soomaali way isturunta ilaahay qalbigeena barcad ha isku mariyo oo wa diinta inaga dhexaysa oo magaca soomaaliyeed ba inaga dhexeeya oo dad wada dhashaynu naho waalaa ehela oo xidida oo dheer ba iskaga siyaasad iyo magaranaysaa wadankooda ayna inu kala leenaho laba dowlad kala nahay unbaa jirta laakin jabuuti maxaa loo jijiyan layahay waa iyaba waxaa kamid tahay shantii soomaaliyeed maxaa loo doonan layahay etoobiya ee looga soo qaadan layahay jilalkii shanaad maxaa kenya looga soo qaadan layahay waa kan deelka birtaa dhisanaysa waxaan leeyahay somaliland waa dawlad way socotay cirkay ku shareeran tahay ilaahowda dib ha usoo celinin soomaaliyana ilaahayow nabadgeliyo iyo xasilooni ilaahow si yaa rabbi rabbigayo ilahay baanu idin baryaynaa waanad mahadsantahay yaasin waanad mahadsantahay edo aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa adiyo ibraahimba aad baan igu mahadnaqayaa salaamu calaykum waraxmat ullahi waaya, wabarakaatu mid taasoo kale ayaanu kusoo marinaynaa hawada aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay inaad naga aqbashay inaad caawo halkan aad nagu soo booqatid halkanna aanu kaga qaadno waraysiga iyaga haddaba waxaynu dhegaysanaynay shamis gardajeex oo iyadoo ah xoghayaha guud ee xisbiga ucud ahna abaabulaha iyo wacyigelinta oo u togta canada dalka canada aada iyo aad ayaanu kugu mahad celinaynaa shams gardajeex mar labaadna waxaan u mahelinaya u mahad celinaya qolka madasha tigista iyo dadweynaha sharaf kale ee na dhegaysanaya caawa